mqaabilka u abaa laga arjaxayaa mukhaalafaa ah wa maalikun markaa sheikha maalik la yidhaahdaa hayru shuduudi cid shaada mooyaane intii kale waafaqahu way waafaqeenoo mas'aladaas way ku raaceen altarjiixu biictibaari xaali lmadluul wanaaqilun wamuhbitu wanaaqilun wamuhbitu walaamiru bacda annawaahi uma hada alaakhiru cala alibaaxati wahaakada alkhabar cala annawaahi wacala aladii amar fii khabaray ibaaxatin waxadri saaliuha hada kadaka yajri waljazmu qabla annadbi waladii nafaa xaddan cala malxaddu fiihi ulifa ma kaana madluulun lahu macquula wamaa cala alwadci ataa addaliila waxa uu yidhi markaysagaa yacni in lagu kala arjaxo altarjiixu biictibaari xaali lmadluul xaalka markaysagaa madluulka oo bimacnaa daliilku macnaha uu ku tusinayo in wax lagu kala arjaxo wanaaqilun yani ay hada mabxasu wa naaqilun markaysagaa yacni mid naaqiloo markaa yacni asalkii wax ka raray ee baraa'adii asliga ahayd iyo wa muhbitun yacni markaysagaa mid yacni markaa wax sugaya wa naaqilun ay murajaxun calaa cala almubqi yacni markaa naaqil markaa yacni daliil markaa naaqil ah ay wa daliilun daliil oo naaqilun markaysagaa asalkii wax ka raraya baraa'adii asliyada ahayd wax ka raraya ay murajaxun waa mid la arjaxayo calaa muqaabilihi muqaabilkiisaa laga arjaxaya oo midaan naaqil ahayn almubqi cala alasli ah ayaa laga arjaxaya oo naaqilkaa la arjaxaya wa muhbitun markaysagaa muhbit oo markaa mid yacni wax sugayo isbaatinayana murajaxun waa mid la arjaxayo ay calaa muqaabilihi ka muqaabilka u abaa laga arjaxayaa oo ah markaysagaa naafiga walaamiru markaysagaa kii yacni wax amrayey khabarkii wax amrayey bacda nawaahi nawaahida ayuu ka dambeeyaayo nahyi iyo amar hadday iscaaridaan nahyigaa la hormarinaya uma haada alaakhiru dabeedna markaysaga intaa dabadeed kan dambe oo ah markaysagaa aamirka ilaa aamirkaa dambeeye cala alibaaxati markaysagaa ibaaxada ayaa laga arjaxaya wahaakada alkhabar yacni markaa walkhabaru markaysagaa khabarkuna cala anawaahi markaysagaa nawaahida ayaa laga hormarinaya nahiyada yacni khabarkii markaysagaa takliif looga jeeda ee markaa koobsanayey yacni markaa nahyi markaysagaa koobsanayey markaa amar oo kale koobsanayey ama nahyi oo kale koobsanayey waa khabarun yuraadu bihi yacni khabar markaysagaa looga jeedo inshaa noocaas weeya waalkhabaru markaysagaa khabarkii cala nawaahi nawaahidaa laga hormarinaya nahiyada wa cala aladii amar kii markaysagaa wax amrayna waa laga hormarinaya haakadaa madkuurka la soo sheegay xaalay la mid tahay sheekhu waxaa inoo tilmaamayaa hadday iscaaridaan laba daliil oo midna xukumkiisu uu yahay inuu asalkii baraa'adii asliga ahayd wax ku sugayo midna baraa'adii asliga ahayd wax ka rarayo labada waxaa la arjaxayaa kii baraa'ada asliga ahayd wax ka rarayey tusaalihiisu waxay ahaatay min masa dakarahu falyatawadda kii markaysa waxaa markaa xubinta taranta qofkii taabtaa yacni falyatawadda'a markaysagaa ha weysaysto a alaabtiisa hadduu taabta ha weysaysto xadiiska kale marka loo ego innamaa huwa badcatun minka in kaleba maahae waxaweye waa waslad jidhkaaga ka mida yacni saas yada ah bimacnaa shiddo inayn lahaynoo weysadii jebinaynin ayaa markaysa waxaan markaa laga fahmaya marka labadaa xadiis midna baraa'adii asliga ahayd ayuu markaysaga wax ku baaqi yeelaya oo waa innamaa huwa badcatun minka midna baraa'adii asliga ahayd waxbuu ka rarayaayo waxa uu tilmaamayaa waxa weeye baraa'adii asliga ahayd in markaa laga laga rarayo oo waxa weeye asalku wuxuu ahaa dee ilaa ay soo aroortay weysaduu jebinayaa taabashada la taabtaa dakarka dee inaanu jebinaynin baraa'ada asligoo inaanu jebinayn oo arrinkaa takliifka ee gaari aanu ku sugnay kiibuu markaysa waxaan markaa midnaa wax ka rarayaa oo uu leeyahay maya waa jebinaysaa ee xukunkaasi waa laga guuray a midna kiibuu wax ku baaqi yeelaya marka waxa weeye annaaqilu can ilasli murajaxun cala almubqi cala alasli yacni kii asalka wax ka rarayey waxaa laga arjaxayaa kii asalka wax ku baaqi yeelayey yacni markaa waa laga arjaxayaa oo naaqilkaa la arjaxaya bacdii culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya markaysagaa ka asalka wax ku baaqi yeelaya la markaa yacni la arjaxayaa bay yidhahdeen sababtuna waxay tahay bay yidhaahdeen yacni markaa kan asalka wax ka raraya xukunkiisa sharci oo keliya laga faa'iidaysa a meelaan sharci ahayn lagama qaadan laakiin kan asalka wax ku baaqi yeelaya laba shay baa labadaba laga qaato xukunkiisa asalkana waa laga qaatay caqligana waa laga qaatay marka ka laba meelood oo kala duwan laga qaatay xukunkiisa de waa ka xoog badan yahay ka xukunkiisa sharciga oo keliya laga qaato a sidaas aawadeed yani markaa raazi iyo baydaawi iyo markaisagaa tuufi iyo qolyaha waxaa loo nisbeeyey inay iyaguna markaisagaa yidhaahdeen maya tafsiil baa ku sugan waxaa markaa yani waxay tahay iyagu waxay mareen in la arjaxayo cala almuqarir yani in la arjaxayo markaisagaa muqarir almuqariru muqariru alasli asalka ka taqriirinaya sugaya in la arjaxayo sidaasay markiisa waxaan iyagu mareen a ibnu najaarku waa soo naqlinaya markaisaga hadalkooda oo marka waxa way tilmaamayaan in waxa weeye taqriirkan markaisaga u asalkii wax ku baaqi yeelay iyadoo sharcigii ku tusay ayaa haddana caqligiina ayidaya marka laba daliiloo midna caqli yahay midna sharci yahay ayaa ku tusiyey xukunkiisa asalka baraada asliga waafaqsan a laakiin kan asalka wax ka raraya sharci waa daliil sharci oo keliya ku tusiyey marka waxa arjaxay leeyihiin muqarirul asliga ayaa arjaxay leeyihiin ibnu najaarku waxau odhanayaa markuu hadalkooda sidaa usoo sheego oo macno saasoo kale u tilmaamo inkastoo cibaarada markaysaga uu soo naqlinayo muraadkeedu uu sidaasun yahay laakiin xoogaa markaysaga aynay yani markaad mooddo in yani markaa khalal ku yara sugan yahay adigu calaa kulli xaal laakiin muraadku waa sidaa aynu sheegnay weyy ayuu marka dambe wuxuu odhanayaa waxaa kaloo la yidhi taxqiiqu waa in la kala tafsiiliyo oo mas'alada waa in tafsiil la geliyo oo la yidhaahdo axwaasha qaarna ka asalka wax ku baaqi yeelayaa la raraya axwaasha qaarna ka asalka wax ka raraya markiisaga ayaa la arjaxaya axwaasha qaarna ka asalka wax ku baaqi yeelayaa la arjaxaya marba mid baa la arjaxaya haddii asalkan wakti lagu camal falay ay jirto oo zaman markaysaga waxa baraa'ada asligaa lagu camal fali jiray oo la hayaa ay jirto oo daliilkan markaysaga iyadoo uu soo arooray yacni markaa la garanayo in baraa'ada asligaa wakti lagu camal falay yani xukunkaasina isagoo jiro waafaqsan xukunkaasina waafaqsanna iyadoo u jiro wakti in lagu camal falay haddii la ogson yahay xaaladdaa waxaa la arjaxayaa naaqilkaa la arjaxaya si labadii daliilba loogu wada camal falo oo kan wakti baa lagu camal falay baraada asligaa waafaqsan kii kale markaa baraada asligayd khilaafsanaydna wakti in lagu camal falo weeye marka labadii daliilba si markaa mid walba zaman loogu camal falo xaaladdaa naaqilka arjaxay yidhahdeen laakiin haddii aan lahaynin wakti markaysagaa yani daliilkaa baraacada asligaa waafaqsan lagu camal falay oo intii daliilku soo arooray intii hore iska dhaafeen intii daliilkaasi soo arooray in zaman lagu camal falay markaysaga haddii aan la ogeyn xaalkaa waxaa la arjaxaya bay yidhahdeen markaysaga muqarirul asli asalka markaysagaa ka taqriirinaya sugay yani ibnu najaarku intuu yidhi qiila wataxqiiqu yani fi lmas'alati tafsiilun intuu yidhi ayuu dabeedna iskaga baxay aanu isagu waxba markaysagaa ka odhan yani naqliga markaa tafsiilkaasna wuxuu ku soo naqliyey yani markaa biqiila ayuu kusoo raray waxaa markaa hadalkaasi uu ku yaallaa sharxu lkawkab almuniirka mujalladka afraad lix boqol iyo siddeed iyo siddeetan ilaa lix boqol iyo sagaal iyo siddeetan yani sida jamaahiirtu ay mareen ayaa fiican oo ah markiisa waxaan markaa mar kasta in la hormarinayo naaqil can ilasli in la hormarinayo sidaas iyada ayaa markaa arjaxa muhbit iyo naafi hadday tacaarudaanna muhbit baa la hormarinaya ka wax sugaya ayaa laga hormarinaya ka wax nafinaya waata markaysa waxaan marka ay culammadu yidhaahdaan yani markaa waxa weeye almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugaya laga hormarinaya ka wax nafinaya sababta markaa loo yidhi muhbit baa ka muhbitkaa la hormarinayaana waxay tahay yani maca almuhbiti ziyaadatu cilmin kan wax sugaya cilmi dheeraada iyo war dheeraad u haya warkaa dheeraadka uu hayo darteed baa markaisaga waxa isaga yani markaa warkiisa loo arjaxaya war dheeraada inuu hayo darteed ayaa markaisaga waxa markaa loo arjaxayaa isaga khabarkiisa markaa sidaas yada ah weeyaan sidaas yada ah weeyaan bacdi culammada ka mid ah saas diidoo waxay yidhaahdeen maya waxaa la hormarinayaa markaisaga waxaa ka naafigaa baa la hormarinaya waayo ka naafiga ahi yacni waxaa markaa uu isaguna markaa weheliya asalkiibaa weheliya oo asalku cadam buu ahaa maadaama asalku cadam ahaa asalkiibaa marka isagaa isagana markaa yacni weheliyo xoojinaya sida qoladii hore ee raazi ay ku tacliilinayeen markay lahaayeen muqarirul asliga ayaa la hormarinaya sidii oo kale ayay markaa iyaguna ku tacliilinayaan qoladaasina bacdi kalea waxay yidhahdeen maya labadu way siman yihiin oo mid walba murajix buu wataa oo midna markaisaga waxaan asalkii baraadii asligahayd baa ayidaysa midna ziyaadatu cilmi markaa dheeraada marka waxa weeye sidaas aawadeed mid waliba hal murajix buu haystaa marka waxa weeye labadaa muraj labadaa murajax ay kala haystaan yacni laguma kala arjixi karo ee daliil kalea loo doonayaa lagu kala arjaxo bacdi kale waxay yidhahdeen markaisagaa maya musbitkaa la hormarinaya haddii aynay ku saabsanayn alaaq iyo cataaq yacni xorayn iyo markaisagaa alaaq haddaynay ku saabsanayn ama alaaq iyo xorayn hadday ku saabsan tahay taa waxaa la hormarinaya markaisaa waxaan markaa naafigaa la hormarinaya yacni sidaasna markaisagaa qaar baa yidhi adigu markaa bacdi kale oo culammada ka midi waxay yidhaahdeen yacni nafyiga waxaa loo kala qaadayaa inuu nafyigu cilmi yacni marka uu yahay mid cuskanaya nafyigu inuu yahay markaa mid cilmi cuskanaya iyo inaanu ahayn mid nafyi nafyigu cilmi cuskanaya labadaasaa loo kala qaadaya oo nafyigu haddii markaisagaa naafigu marna waxa weeye inaanu dee ogeyn shayga ayaa ka dhalan karta oo laga yaabo markaisaga waxaan markaa inay iska tahay nafyu cilmi ogaalkiisa inuu ku nafyinayo a war hebel ma yimi baa lagugu yidhi markaasaa tii may ma iman yacni maad maqal inuu yimi asalkuna wuxuu ahaa inuu maqan yahay markaa dabeedna waxaad iska istisxaabaysaa asalkii ahaa markaisagaa cadamulmajiid asalkii waad istisxaabaysaa markaasaad nafyiday nafyu cilmi baa la yidhahdaa hadhow baa markaisagaa mid baa yidhi war waa yimi oo anaabaa arkay dee waxa weeye war dheeraadu ninkaasi hayaa a marka macal muhbiti ziyaadatu cilmi sida loo leeyahay caynkaas weeyi caynkaas weeyi war hebel miyuu safray maya ma safrina waa joogaa waxaad ogeydee isagoo joogo dabeedna markaisagaa bar yacni sidii asalka aad ku taqaanay ayaad markaisagaa dabeed markaisaga waxaad markaa aad markaa yacni ku yacni ku ku hadashay oo tihi markaa ma safrin mid kale a yidhi war waa safray a anaaba saaray markaisagaa gaadhigii markaisaga waxaan markaa u raacay waxay noqonaysaa ninkaasi war siyaada oo dheeraada ayuu hayaa marka almuhbitu muqadamun cala naafi sida loo yidhi caynkaas yadaa weeye marka waxay yani culamada qaarkood ka soo reebeen sida ibnu najaar oo kale ku tilmaamaya sharxulkawkabka haddii nafyigu cilmi uu markaisagaa yahay mid cuskaday ogaal iyo aqoon mid cuskaday hadduu yahay xaalka noocaasa waa sinmaya oo mid waliba markaisaga wuxuu noqonaya inuu wax isbaatinayo ayuu noqonaya nafyigaa cilmi cuskaday waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye marka ay tahay raawigu inuu tilmaamayo ama shaahidku inuu markaysa waxaan markaa warkaa inuu og yahay a sida markaysagaa raawiga wuxuu soo wariyey yacni calaa sabiili fardi waxa uu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam kacbada gudaheeda kuma tukanin waayo kacbada yacni anigii isagu waa wada gallay markaanu wada gallayna yacni laxdada ama ilbiriqsi ishayda kama qarsoomin markii dambena waa ka soo wada baxnay marka kacbada gudaheeda kuma tukanin ta noocaasoo kalea markaysaga waxa uu yahay nafyi cilmi ku dhisan oo bimacnaa cilmi buu cuskaday cilmi ayuu cuskaday oo inuu mas'aladii markaysaga u aqoon leeyahay ayuu markaa tilmaamay ama waxa buu yidhi markaysaga waxa dee nebigaaba ii warramay buu yidhi calaa sabiil fardi wataqdiir oo waxa uu ii sheegay markaysaga inaanu kacbada gudaheeda ku tukan yacni marka nafyiga noocaasi waa nafyi cilmi markaa cuskaday weeye marka sidaas aawadeed nafyigaa waa laga hormarinayaa yani nafyigaas waxa uu yahay mid markaa yani aan musbitkii laga hormarinaya ay sinmayaan ay sinmayaan sidaas yadaa weeye waxaa markaa midbaa waxa uu furay oo shaahida ayaa wuxuu idhi ninka ninka hebel la yidhaahdaa zayd isagaa dilay markaasaa markaysa waxaa nin baa yidhi ma dilin waayo waxaan arkay ninkaasi markuu dhintay dabadeed aad sheegaysa leeda waxbuu dilay yacni zaydoo dabadeed noolbaa baan arkay oo caafimaad qabo oo caadi ah baan arkay marka ka noocaasoo kale ah waa nafyi markaysagaa cilmi cuskaday marka waxa uu sheikhu markaysaga waxaan odhanayaa ibnu najaar waida istanada annafyu ilaa cilmin bilcadami licilmihi bijihaati ihbaatihi fasawaءun ay fayakunu اlإihbaatu wالnafyu fi hadihi suurati sawa qalahu اlfakru ismaaciil watabicahu aطufi fii mukhtasarih waqaala ibnu muflix inahu lmuraad markaasuu dabeedna micneeyey oo suwarkii aynu misaalinay buu sheegay suwarkaa markuu sheegay dabadeedna ayuu wuxuu yidhi famiثlu hada yuqbalu fiihi nafyu liistinaadihi ilaa mudrakin cilmiyin fayastawi huwa waisbaatu lmuhbiti fayatacaaradaani wayuطlabu lmurajixu min khaariji ila akhiri kalaamihi sharxu lkawka lmuniirka mujaladka afraad lix boqol iyo afar iyo sideetan ilaa lix boqol iyo shan iyo sideetan awaamir iyo nawaahi hadday tacaarudaan amar iyo nahyi baa iscaariday keebaa la hormarinaya nahyigaa la hormarinaya sababtu waxay tahay amarku wuxuu u sugnaaday waa lijalbi lmasaalix maslaxa la soo jiidayo amarku u sugnaaday yacni nahyiguna waxa u sugnaaday lidar'i almafaasid mafsado la daafacaya ayuu u sugnaaday culammaduna waxay yidhahdeen dar'u almafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix hadday dar'u mafsado mafsado la daafacayo iyo maslaxa la soo jiidaya hadday labadaasi tacaarudaan yacni waxaa la hormarinayaa oo la arjaxayaa mafsadada markaysaga la la la la daafacaysa taasaa markaysaga la arjaxaya a marka sidaas iyadaa bay markaa yidhahdaan markaa taasna saasuu inoo tilmaamay wuxuu kaloo markaa sheegayaa amarkii markaysa waxaan markaa wujuubka faa'iideynaya iyo ibaax hadday tacaarudaan keebaa la hormarinaya yacni marka amarkaa wujuubka markaa faa'ideynaya la hormarinaya waayo ixtiyaad baa ku sugan oo waxa weeye dadaal yacni cuudatu talabkii marka isagaa si looga baxo mas-uuliyaddii markaisagaa yacni amarka ama wujuubka si looga baxo ayaa ku sugan oo waxaa la yidhahdaa markaisagaa tarku yani mubaaxi yani markaa tarku mubaaxin waxaa la yidhahdaa markaysa waxaan marka ityaanu waajibin yani markaysaga xon awlaa min tarki awlaa min tarki mubaaxin yani marka waajib in la sameeyo ayaa waxay markaa ka yani fiican tahay in marka waxa weeye mubaax markaysagaa lagu dhaco mubaax in lala yimaado iyo in markaysa waxaan markaa waajib la sameeyo mubaax inuu la dayaco laga tago shay mubaaxa oo aan la samaynin iyo in markaysagaa waajib markaysagaa la guto waajibka in la gutaa la hormarinaya wa naaqilun ay wa daliilun daliil oo naaqilun markaysaga asalkii baraa'adii asliyada ahayd wax ka raraya murajaxun calaa muqaabilihi oo ah markaysagaa muqarirul asliga ayaa laga hormarinaya wa muhbitun markaysagaa daliil oo wax isbaatinaya oo sugaya waxaa laga hormarinayaa markaysaga ay calaa muqaabilihi markaa muqaabilka u ahe naafiga allaahuma ilaa nafyigu inuu cilmi cuskaday mooyaane waalaamiru kii markaysagaa wax amray yacni daliilkii wax amray bacda nawaahi nawaahiduu ka dambeeyaa waayo nahyigu lidar'i lmafsada mafsada in la daafacaana markaysagaa dhaanta in markaa maslaxa la soo jiido duma haada alaakhiru kan dambeeyo oo ah markaysagaa yacni aamirka ahi cala alibaaxa ay murajaxun waa mid la arjaxayo cala alibaaxati ibaaxada ayaa laga arjaxaya mubaaxnimada wahaakada alkhabar waalkhabaru markaysagaa khabarkuna cala annawaahi nawaahida ayaa markaysaga waxaan markaa laga arjaxaya wa cala aladii amar iyo kii wax amrayba waa laga arjaxayaa ee haakada madkuurka lasoo sheegay yacni xaaluu la mid yahay waxau inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye khabar looga jeedo inshaa oo xukum looga jeedaa uu soo arooro oo dabeedna amar sariixa ama nahyi sariixa uu soo arooro oo caaridaya waxaa loo hormarinayaa markaysagaa khabarka yacni marka amarka looga jeedo ama nahyiga looga jeedaa la hormarinaya sababtuna waxay tahay yacni xoogaa markaysaga xukum ahaanta markaysaga dalaaladiisu waa kasii adag tahay dalaaladiisu waa kasii adag tahay maadaama siiqadiisu khabariya tahay yacni markaa waa kasii adag tahay fii khabari ibaaxatin waxadri haalisuha hada kadaka yajri fii khabaray ibaaxatin wa xadri labada khabar ee markaysagaa bannaynta iyo xaaraantinimaynta kala ahaaday bay ku sugan tahay ay aqwaalun qowlal baa ku sugan haalisuhaa qowlasha keeda saddexeeya haadaa kaasi yejri waa dareerayaa kadaaka markaysagaa kaa xaalu la mid yahay waxau inoo tilmaamayaa hadday iscaaridaan laba khabar oo midna marka uu yahay yacni ibaaxo midna uu yahay markaysaga waxaan markaa xaaraantinimayn iyo maa la arjaxaya aqwaal baa ku jirta haalisuhaa markuu ku yidhi waxaa laga garanayaa labada qowle hore waxay yihiin yacni markaa xadrigaa la arjaxaya maya ibaaxadaa la arjaxayaa labadaa weeye ka saddexaadna wuxuu yahay labadu waa siman yihiin oo markaysagaa ma kale xoog badnee daliil kale oo kale arjaxaa la doonaya marka culamo badani waxay ku tageen in markaysagaa xadriga la arjaxayo waxaanay yidhahdaan alxaadiru muqadamun cala almubiix bay qaacida ahaan yidhahdaan ka wax xaaraantinimaynaya ayaa laga hormariyaa ka wax ibaaxaynaya ee bannaynaya sababtuna waxay tahay xaaraan in layska ilaaliyaa markaysagaa yacni dhaanta yacni markaysaga waxa mubaax in laga tago a labada markaysaga waxaan waxa markaa yacni shiddo badan xaaraantii oo lagu dhaco mubaax haddaad ka tagto markaysaga waxba ku yeeli maayo a yacni marka waxa weeye tarku mubaaxin ahwanu yacni marka waxa weeye mubaax in laga t yacni waxaan leeyahay tarku yani markaa yani tarku xadrin ama tarku markaysa waxaan markaa muxaramin yani markaa yani muxaramka in laga tago ayaa shiddo badan muxaramka in lagu dhaco ayaa markaa shiddo badan marka waxa weeye mubaax in laga tagaa waa sahlan tahay a waa ka shaarix ba ka cabiraya lianna tarka mubaaxin ahwanu min alwuquuci fii xaraamin waa ka shaarix ba saa cabiraya in markaa mubaax laga tago ayaa waxay ka fudud tahay in xaaraan lagu dhaco marka sidaas aawoodee culamo badan waxay yidhaahdaan alxaadiru muqadamun cala almubiix bacdi ka mid a qaacidada aan waafiqinoo waxay yidhahdeen maya ibaaxada la hormarinayo asalkii baraa'ada ahayd bay iyadu cuskanaysaa maadaama asalkii baraa'ada ahayd ay ayidayso waa in la yidhahdaa markaysa waxa markaa ibaaxada la hormarinaya qoladana markaysaga malxadkoodu sidaa weeye qowlka saddexaad ee uu sheikhu markaysa waxaan markaa tilmaamay hadda beydka ku tilmaamay waxay tahay in la yidhaha waa siman yihiin waayo mid waliba wax arjaxa ayuu wataa a mid waliba wax arjaxa ayuu wataa oo labadu waa siman yihiin markaa waa in la yidhaahdo calaa kulli xaal qowlka fiican waxa weeye waa qowlka oo markaa yacni ah xadrigaa la hormarinayo fii khabaray ibaaxatin wa xadri labada khabar ee markaysaga yacni bannaynta iyo xaaraantinimaynta ahaataybaa yacni kala ahaaday bay ku sugan tahay yacni ay aqwaalun qowlal baa ku sugan saalisuhaa aqwaasha keeda saddexeeya haadaa markaysagaa kaasoo ibaaxada ahi yejri waa dareerayaa kadaaka markaysa waxaan markaa xaaluu la mid yahay haadaa kan oo xadriga ahi ka dambe yacni yejri waa dareerayaa kada yacni markaa kadaaka xaaluu markaa kaa hore la mid yahay waljazmu qabla nadbi waljazmu markaysagaa jazmigu qabla nadbi markaysagaa nadbiga ayuu markaysaga waxaan markaa ka horeeya waaladii nafaa kii markaysagaa nafiyey xaddan xad nafiyey calaa ma alxaddu fiihi ulifa waxaa markaysagaa laga arjaxayaa kii xadka markaysagaa lagu ogaaday maa kaana madluulun lahu macquula maa kaana markaa kii uu ahaaday madluulun markaysa waxaan markaa macne yacni markaa lahu isaga u sugnaaday macquulan mid markaa la fahmaya uu ahaaday isagana muqaabilkiisa oo kaan markaa macnaha yani macnihiisa la fahmayna macquul macnaha ahayne tacabudiga ah waa laga arjaxayaayoo ka macquul macnaha baa la hormarinaya wamaa cala alwadci ataa daliila wamaa markaa wamaa ay waladii kii ataa yimi daliilan yacni markaa xaaluu daliiluu yahay ama ku tusinayo cala alwadci wadciga ku tusinayo oo khitaabuulwadci marka isagaa kii ah ama xukmi wadciga ku tusinaya waxa isagana marka uu yahay muqadamun mid laga arjaxayo ay calaa muqaabilihi oo ka xukum takliifiya ku tusinaya waa laga arjaxayaa oo ka xukumka wadcigaa ku tusinaya la arjaxaya waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni waajib iyo nadbi hadday markaa tacaarudaan waajibkaa la hormarinaya ixtiyaadka bara'atu dimmada loo eegayo dimmadu inay beri noqoto ayaa markaysa waxaan markaa loo loo horumarinaya markaysagaa waajibka marka waa iska waadix saas ilaa kii markaa xad nafyinaya xad xuduudda sharciga ka mida kii nafyinaya daliilkii nafyinaya iyo xad xuduudda sharciga ka mida daliilkii sugaya waxaa la arjaxayaa markaysagaa yani xad xuduudda sharciga ka mida kii nafyinaya ayaa la arjaxaya sababtuna waxay tahay markaa xuduudda shubahaadka markaysaga waxa lagu daafaca alxuduudu tudra'u bishubahaat idra'u alxuduuda bishubahaat waa ka aarkii lagusoo xadiidkii lagu soo wariyey culamada qaarkood isku quweeyeen laakiin markaysagaa bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen inuu markaa daciif yahay oo aanu asixin laakiin aahaar markaa saxaabada ka soo aroortay baa macnaha noocaas oo kale ay noo tilmaamaysa oo cabdillahi ibn mascuud oo kale waxaa ka sugnaatay inuu markaa uu yidhi sida dahabi iyo albaniya ay sheegeen yacni inuu markaa uu yidhi yani markaa yani idfacu can lmuslimiina yani alqatla waaljalda muslimiinta waxaa ka daafacdaan markaysa waxaan markaa garaaca iyo markaysa waxaan markaa dilka ka daafaca a garaaca iyo dilka markaysagaa ka daafaca ma istatactum intaa kari kartaan yani dahabina wuxuu odhanayaa waxa weeye xadiidkaas ibnu mascuud waa mawquuf marka waa sanadkiisuna waa xasan bayhaqi baa soo wariyey wakadalika markaysa waxaan markaa albanina caynka cayn leeg buu tilmaamaya marka adigu axaadiista qaarkooda macnahaas laga dareemi karaana waa jiraan wakadalika marka aahaarta saxaabaduna waa la mid aahaar yacni saxaaba oo iyaguna markaysagaa laga dareemi karaa macnahaasna waa jiraan axaadiista qaarkooda marfuuc oo laga fahmi karaana waa jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal markay tacaarudaan kii xad sharciya sugaya iyo ka nafinaya ka nafinaya la qadimaya xuduudda shubaadka lagu daafaca sababtu waa caynkaas tacaadirtana waa la mid ka tacziir sugaya iyo ka nafinaya ka tacziirta nafyinaya ayaa markaysaga isagana la arjaxaya hadday laba marka laba khabar tacaarudaan oo midna uu yahay yani tacabudi uu yahay midna uu macquululmacna uu yahay o macnihiisa la fahmayo keebaa la arjaxaya yani marka waxa weeye hadday tahay baabulcibaadaat haddaynay ahayn waxaa la arjaxayaa yani markaa ka macquululmacnaha baa la arjaxaya sababtuna waxay tahay baabka axkaamta kale aan cibaadaadka ahayn waxaa haalib u ah tacliil la cileeyo ayaa haalib u ah maadaama haalib uu tacliilkuu yahay waxaa la arjaxayaa kaa macquululmacnaha baa la arjaxaya qeydkaas ku saabsan markaysaga inuu baabka tacabudiyaadka ayna ku saabsanayna waxaa markaysaga yacni tilmaamay xuluulu shika la yidhaahdo oo shaarix markiisa waxaa markaa ah shaarixi mar shaarixii markaa jamculjawaamica yani diyaa laamic kitaab la yidhahdu leeyahay marka culamada maalikiyadu ka mid ahaa marka sheikhaas baa markaysaga ka mida culamada marka arjaxay laakiin bacdi kale way ilaaqeen haddii daliil xukm wadciga iyo xukm takliifiyo tacaarudaanna iyomaa la arjaxaya waxa uu sheikhu inoo tilmaamaya in la arjaxayo xukumka wadciga ah oo xukumka wadciga ahi yani isagu yani uma baahna kuma xidhna markaysaga xukum takliifiyo kasti wuxuu u baahan yahay yani xukum wadciya laakiin xukum wadciyo kasta uma baahna xukum takliifiya maadaama ay caynkaas yadaa tahay waa in la yahay xukumka wadciga ah ayaa markaa la arjaxaya bacdi kale waxay way cagsiyeen oo waxay yidhahdeen sidaa lidkeeda bacdi kale waxay yidhahdeen maya waa siman yihiin waana sida markaysa waxaan xanaabiladu u badan tahay oo ibnu najaar uu tilmaamayo asxaabtoodu inay qabaan labadu inay siman yihiin oo markaysa waxaan markaa aan labada midnaba ka kale laga arjaxayn yacni hadday tahay takliifiga iyo hadday tahay wadciga inaan midnaba ka kale laga arjaxaynin oo aan lagu arjaxaynin wadcinimo ama takliifinimo ee daliil kale in loo eegayo oo kala arjaxa waljasmu jasmiga oo ah markaysaga waxaan yacni amarkii jaasimka ahaa ee wujuubka faa'iidaynayey qabla nadbi nadbiga ayuu ka horreeyaay oo laga arjaxaya waladii kii markaa nafaa nafiyey xaddan xad nafiyey yacni ay muqadamun markaysaga ama murajaxun waa mid la arjaxayo calaa ma alxaddu fiihi ulifa wixii markaysaga xad lagu ogaaday yacni marka ayaa laga arjaxaya maa kaana madluulun wixii uu ahaaday markaysaga yacni madluul bimacnaa macno uu ku tusiyaa oo lahu isaga u sugnaaday macquulan mid la fahmaayo caqliga lagu fahmaayo uu yahay isagana muqaabilkiisa ayaa laga arjaxayaa oo kaan markaa macquul macno ahayna tacabudiga ah waa laga arjaxaya wamaa cala alwadci wamaa ataa markaysagaa kii markaa yimi daliilan xaaluu yahay mid ku tusinaaya cala alwadci markaysaga yacni xukum wadciya uu ku tusinaayo kii sidaas ku yimi yurajaxu calaa muqaabilihi muqaabilkiisa xukum takliifiya ka ku tusinaya waa laga arjaxaya tarjiixu lijmaacaat rajix cala alnasi aladii qad ujmica calayhi waasaxbi cala man tabica kadaka man qarada casruhu wama fiihi lcumuumu waafaqu man calima waxa uu yidhi markaysagaa rajix arjax buu ku yidhi cala annasi naska ka arjax alladii kaasoo qad ujmica laysku waafaqay calayhi korkiisa waxaad ka arjaxdaa markaa naskii aan markaa macnihiisa laysku waafiqin waasaxbi yacni waxaad arjaxdaa markaysagaa ijmaaca saxaabada loo nisbeeyeyna calaa man tabica ciddii markaysagaa taabici noqotay markaysagaa ka arjax kadaaka man qarada casruhu saasoo kaley ahaatee wuxuu casrigiisu dhammaaday yacni markaa waxaa laga arjaxayaa kaanu casrigiisu dhammaanin man qarada casruhu kadaaka wixii casrigiisu uu dhammaaday ijmaacii casrigiisa iyo wakhtigiisu uu dhammaaday iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin kadaaka madkuurku lasoo sheegu la mid ahaado isagana waxaa laga arjaxayaa yacni muqaabilkiisa mala waxa fiican ba in la yidhahdo man qarada casru wixii casrigiisu dhammaaday an yurajaxu calaa muqaabilihi kadaaka yani xaal dabeedna laga dhigo wamaa fiihi lcumuumu wixii markaysagaa cumuum uu yahay yacni cumuumka wuxuu uga jeedaa dadka guud ee caamada ahi dadka guud waxay yacni markaa yihiin waafaquu markaa qaar ay waafaqeen man calima kii markaysaga yacni cilmi yeeshe culamada ay waafaqeen fiihi gudihiisa ay ku waafaqeen yacni ee ijmaaca waa la arjaxayaayo waxaa laga arjaxayaa ka muqaabilka u ahe yacni markaa khawaastoo keliya ay ku ijmaacdeen caama aynay ku waafiqin halkana wuxuu inoo tilmaamayaa ijmaacaadku inay tacaarudaan buu inoo sheegayaa sida loo kala arjaxayo xaalkay tacaarudaan ta noocaasa waxaa markaa ku sugan culammada qaarkood waa mulaaxadeeyaan oo waxay yidhahdaan ijmaacaadku inay tacadudaan oo iscaaridaan maba suurtoobi karto oo waxa weeye in layahay ijmaacyaa la kala arjaxayaa shay waaridaba weynay ahayn bay culammada qaarkood yidhaahdeen a culammada qaarkood waa bushiyeen oo waxay yidhaahdeen ijmaacyadu waabanay tacaarudi karin masaladii haddii si lagu ijmaacsanaa si kaloo khilaafsan in lala yimaadaa maba suuragal aha marka iskabadaa markaa yacni in ijmaac kale uu ku guntamee sidii si khilaafsan in lala yimaadaaban mashruuc ahayn oo ijmaacaa horreeyey yacni in la khilaafo markaysagaa ma bannaana maadaama caynkaas yadaa ay tahay waxay noqonaysaa markaysagaa in la yidhaahdo yacni ijmaac la arjaxayo ijmaac laga arjaxayaa ma jiro waayo waaban la heli karin laba ijmaac oo labaduba saxiix yihiin oo labaduba mutacaaridaan yihiin oo iska hor imanaya wax la heli kara inay ahayd marka calaa kulli xaal yacni in badanoo usuuliyiinta ka midi waxay mareen waxay mareen in markaa ijmaacyadu ay dhici karto inay tacaarudaan wa khaasatan markaysagaa markay oggolaadeen yacni noocyada qaarkooda ijmaacnimadiisu aynay xoog badnayn sida markaysa waxaad markaa ijmaaca sukuutiga iyo cadam alcilmi bilmunaasic iyo ashyaada noocaas oo kale oo ay markaa yacni ijmaacnimadeedu ay markaysagaa tahay mid ayna xoog badnayn marka kuwaas markaa la tiriyo waxay noqonaysaa in la yidhahdo xoogaa tacaarud waa imanaya marka waxaa weeye naskii markaa lagu ijmaacay hadduu nas kaloo markaysagaa u caarido oo aan lagu ijmaacinin waxaa la hormarinayaa naskii lagu ijmaacay baa la hormarinayaa sababta loogu hormarinayaana waa ijmaaca darteed yacni weeye naskan kale markaysagaa wuxuu aqbali karaa ee aan lagu ijmaacin inuu waxa weeye inuu muxkam yahay aan lagu ijmaacin inuu mansuuq yahay buu aqbali karaa wuxuu kaloo aqbali karaa inuu mu'awal yahay buu aqbali karaa marka maadaama caynka iyadaa tahay naskii ijmaac wata oo inuu muxkamna yahay dalaaladiisuna sidaas tahay lagu ijmaacsan yahay kaas waa la arjaxaya haddii laba ijmaac ay tacaarudaan oo midna saxaabada ka dhaco midna taabiciinta ijmaaca saxaabada ka dhacaa laga markaysaga hormarinayaa ijmaaca taabiciinta ka dhacay waayo ijmaaca saxaabadu waa ka horreeyey ijmaaca taabiciinta waxaanu yahay markaysaga ijmaacu siduu u kala horreeyey baa loo kala raaca wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa haddii laba ijmaac ay dhacaan oo midna marka casrigiisa uu inqiraado oo u dhammaado iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin ka kalena markaysa waxaan markaa aanu inqiraadin isagoo weli khilaafkii yacni marka isagoo aan weli inqiraadin uu khilaaf soo baxo waxaa markaysagaa la arjaxayaa ka markaysa waxaan markaa inqiraaday ee dhammaaday iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin sababtuna waxay tahay culimmada qaarkood baa waxay qabaan ijmaaca markaysagaa wakhtigiisu aanu inqiraad waayo ijmaaca saxaabadu waa ka horreeyey ijmaaca taabiciinta waxaanu yahay markaysagaa ijmaacu siduu u kala horreeyey baa loo kala raaca wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa haddii laba ijmaac ay dhacaan oo midna marka casrigiisa uu inqiraado oo u dhammaado iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin ka kalena markaysa waxaan markaa aanu inqiraadin isagoo weli khilaafkii yacni marka isagoo aan weli inqiraadin uu khilaaf soo baxo waxaa markaysagaa la arjaxayaa ka markaysa waxaan markaa inqiraaday ee dhammaaday iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin sababtuna waxay tahay culimmada qaarkood baa waxay qabaan ijmaaca markaysagaa wakhtigiisu aanu inqiraadin oo isagoo wakhtigiisa aanu dhammaanin uu khilaaf soo baxa bacdibaaba waxay leeyihin xujaba ma aha منقراض العصر والتواتر يعني مركا لغو على ما ينتحيه الأكثر يعني وحوي ثم وحو يري ثم انقراض العصر والتواتر انقراض العصر يعني أي اشتراط انقراض العصر والتواتر يعني انقراض العصر يتواتر إلا الشرطية لغو على ما ينتحيه الأكثر يعني اللغو وهي الشرطين تلا الشرطين يا سيدي مركا أكثر كعلماء ذكو بعض كم إذا وحي قبانين اللغو يا هاي ay markaysagaa tahay shardi saas yadaa tahay saas in laeg laba ijmaac hadduu jiro ijmaacna markaysagaa ilaa caamadu xataa waafaqsan tahay oo culamo iyo caamaba la isku wada waafaqsan yahay a ijmaacna markaysaga waxaa khawaastoo keliya ahlucilmi oo keliya isku waafaqan isku waafaqsane markaysaga caamadu kuma waafiqin yacni ijmaaca markaysaga xataa caamadu waafaqday waa ka xoog badan yahay ijmaaca markaysaga inay caamadu waafiqina culamado keliya u gaar maadaama caynkaas yada ay tahay ijmaaci markaysaga caamo iyo culammaba laysku wada waafaqay aan wax khilaafa markaysaga waxaa la tasawuri karin kaasaa waxaa laga arjaxayaa ijmaaci markaysaga culamo oo keliya u gaara bacdi culammada ka mid a waxay leeyihiin ijmaac culamo u gaari maba jiree waxa uu yahay markaysaga waxaan ijmaaca muctabarkaahi ummal islaamiya waxa isku waafaqdo oo keliya markaysaga ayaa markaa ijmaac noqonaya dadka muslimiinta caamo iyo culamoba waxay isku waafaqaan ayaa markaysa waxaan markaa xujo ah wixii kale markaysa waxaan markaa xujo يعني إجماع معها إجماع حجاء معها مركا على كل حال يعني مركا اه وحن يعني شكل هاي إنه كقوة بدن يهي كمركا عامد وافقين كين عامد وافقين وكعامد وافقين حب بدن يهي سيداس مركا يسوح المركا أي شك كسر نساس أو يتبلو أرجحي رجح بكل أرجح على النص نصك وحد كأرجح ذا اه ورياء وين سقل دمره رجح buu ku yidhi arjax buu yidhi alladii kii qad ujmica laysku waafaqay calayhi korkiisa cala nasi naska ka arjax yani waxa weeye waxaad arjaxdaa buu ku yidhi markaysagaa kii lagu ijmaacay yani naska ka arjax oo haddii markaysaga waxa nas marka ay tacaarudaan iyo markaa ijmaac ay tacaarudaan ijmaac iyo nas hadday tacaarudaan waxaa la arjaxayaa markaa ijmaaca la arjaxaya yani alladii ayaa waxay tahay markaysaga waxaan mafcuulkii rajax arjax buu ku yidhi alladii kii arjax qad ujmica laysku waafaqay calayhi korkiisa laysku waafaqay cala nasi naskii ka arjax oo nas iyo ijmaac hadday tacaarudaan waxaad hormarinaysaa markaysaga ijmaacaad hormarinaysaa waayo nasku wuxuu aqbali karaa inuu mansuuq yahay ayuu aqbali karaa a wuxuuna aqbali karaa inuu mu'awal yahay marka maadaama labada ixtimaalba uu geli karo waxay noqonaysaa markaysaga ijmaaca in la qadimo wasaxbi saxaabada markaysa waxa markaa ay ee waxaad arjaxdaa ay wajma wa ijmaaca asaxbi saxaabada markaa ijmaacoodana arjax calaa man tabica ciddii markaysagaa raacday ta- saxaabada oo taabiciinta ah ka arjax kadaaka man qarada casruhu man qarada kuu dhammaaday casruhu wakhtigiisu u dhammaaday iyadoo wax khilaafi aanu soo bixin ay markaysaga waxaad ka arjaxdaa kii markaysa waxaan wakhtigiisu aanu dha isagaan dhammaanin khilaaf soo baxay kadaaka madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid yahay xagga taqdiimada wamaa fiihi alcumuumu wamaa ay waladii ki alcumuumu markaa yacni cumuum waafaqu markaysaga ay waafaqeen cumuumka caamadii baa looga jeeda dadka guud yacni waafaqu ay waafaqeen fiihi gudihiisa yacni waxaad markaa ee, man calima kii markaysaga cilmi yeeshay ay waafaqeen waxaad ka arjaxdaa ay markaysa waxaan waxaad ka arjaxdaa ee, yacni kii markaa waxa weeye aynay caamadu waafaqin waxaa kuu bannaan markaysaga waxaan markaa wasaxbi iyo manqarada iyo yacni markaysaga inaad wamaa iyo inaad ku cadafto markaysaga alladigaa hore ayaa kuu bannaan oo aad tidhaahdo markaysaga warajix yacni markaa ijmaaca saxbi saxaabada ijmaacooda markaysaga arjax calaa man tabica man qarada casruhuna arjax oo iyadana waxaad ka arjaxdaa ciddaan markaa yacni isagaan casriga inqiraadin oo khilaaf soo baxo maa fiihi lcumuumuna markaysa waxaan markaa yacni waafaquuna marka arjax يعني ساس إنات سبعي سنة وكوبنا والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ترجيح الأقيسة والحدود وعن كسوة التراجيح ذا يتعارضك بقوة المثبت ذا الأساس أي حكمه الترجيح للقياس وكونه موافق السنن وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن وقوة المسلك وال- والتقدم ما أصلها تتركه معمما وذات الانعكاس واضطراد فذات الأقي بلا عناد وعلة النص وما أصلان إلها كما قد مر يجريان وعود المصنف كما ناظمك رحمه الله الترجيح للقياس الترجيح أرجحات لا أرجح للقياس قياس لا أرجح بقوة المثبت بكسقنا ذي كالسقي ee qiyaaska ka sugay quwadiisa bimacnaa waxa weeye xukunka asalka daliilkiisu inuu quwo badan yahay ayuu markaa ku sugnaaday muhbitkaasoo dal asaasi kii asaaska u saaxiibka ahaaday biquwati lmuhbiti cafwan biquwati lmuhbiti ka markaysagaa sugay markaa quwadiisu ku sugnaaday dal asaasi asaaska ka u saaxiibkaa sugay ay xukmahu xukumkiisa sugaan u jeedaa wa kownuhu ya- wa kownihi iyo ahaanshihiisa uu yahay wa- waxay ku cadfan tahay biquwati quwatii bay ku cadfan tahay wa kownihi iyo ahaanshihiisa uu yahay buu markaa yacni ku sugnaaday ee muwaafiqa sanan mid dariiqadii qiyaaska markaa waafaqsan canna bilqaci canna markaysagaa mid ku daahiray bilqaci markaysagaa muujin ee bilqaci goyn la gooyo bilcillati cillada la gooyo oo la qacinayo oo la yaqiinsan yahay aw haalibi dan ama dannigiisu inuu haalib yahay oo qalabadiisu qalabada kale ka badan tahay ayuu markaa ku sugnaaday wa quwati lmaslaki maslagiisa yacni lagu helay cillada ee inay waxa weeye ka quwo badan tahay maslaga cillada kale lagu helay waltuqadiman hormari buu kuuhi maa asluhaa wixii asalkeeda tatruku aad ka tegayso mucamaman xaaluu yahay mid markaa la camimay aada sidaa ku daynayso ee aan waxba laga khasisaynin kaas markaysa waxaad markaa yacni hormari waxau inoo tilmaamayaa qiyaasyada laftooda in la kala arjaxo oo ay kala quwo badan yihiin waxaana loo kala arjaxayaa siday markaa u kala yacni miisaan badan yihiin oo haddii laba qiyaas ay iscaaridaan oo midna waxa weeye xukunka asalkiisu uu daliil yacni ku sugnaaday ee, yacni markaa qaطci ah midna markaa daliil asalka daliilkiisa xuku- daliilka xukumka asalka xukumka asalka daliilkiisu uu yahay daliil danniya midna daliil qaطciya ka daliilka qaطcigaa asalkiisu ku sugnaaday xukunka asalkiisu baa laga hormarinayaa ka daliilka dannigaa ku sugnaaday midna xadiis baaba soo wariyey oo markaysagaa waxa uu yahay mustafiid midna markaysagaa xadiiska markaa yacni lagu soo wariyey xukunka asalka waxa uu yahay markaa khabarun waaxid oo markaysagaa fardi ah ama casiiz ah yacni waxaa la hormarinayaa ka khabarulmustafiidka markaa xukunka ku sugnaaday baa la hormarinaya wahaakada marka siday u kala xoog badan yihiin buu ku sugnaaday mid buu ijmaac markaa ku sugnaaday xukunka asalkiisu midna markaa ijmaac kuma sugnaane xadiis buu ku sugnaaday ka uu ijmaaca ku sugnaadaa laga hormarinayaa kuwa xadiiska ku sugnaaday weeye xadiisku wuxuu aqbali karaa in la khasiso ama in la nasakho ayuu aqbali karaa laakiin ijmaacu midnaba ma aqbali karo markaa sidaas oo midhan ayaad markaa u wadi waxaa kaloo lagu kala arjaxaa inuu labada qiyaas mid markaa uu yahay faraca loo qiyaasanayaa mid markaa yacni dariiqadii qiyaaska waafaqsan ay ana alqiyaasa yurajaxu bikownihi cala sana alqiyaas waalmuraadu bisana alqiyaas huna kownu farcihi min jinsi aslihi laa ma taqadama fii xukmihi walaysa xukmu lfarci yacni ila aakhirihi وإنما رجح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد الجنس أشبه من فرد الجنس من غيره يعني موافقة سنن مركا أوليه mar hore uu kuu soo sheegay sanankan markaa muraadku uga jeeday hadda waa ka duwanta wuxuu ka tilmaamayaa hadda uga jeedaa faraciisu waa inuu jinsiga asalka oo kale yahay oo jinsigaa ka mid yahay ee hadduu ka duwan yahay dariiqadii qiyaaska markaysagaa ee baabka kale aada hore ugu soo aragtay haba waafaqsanaadoo qiyaas haba ka iman kare haddii laba markaa yacnii shay oo kala duwan ay tahay oo jinsigiisa aanu ahayn waxaad ka hormarinaysaa ka jinsigiisaa baad ka hormarinaysaa ee isaga markaa waa uga shabihitaan badan yahay sababtuna waxay tahay faraca jinsi ka midii yani jinsiga asalkiisa waa uga shabihitaan badan yahay shay markaysagaa yacni aanu la jinsi ahayn waa uga shabihitaan badan yahay markaa sidaasuu ka tilmaamay tusaalihiisu waxay ahaatay buu markaa uu yidhi tayamumka ama gagabaysiga in weysada looga qiyaasto in markaa la gaadhsiinayo marfiqeynka oo ilaa suxullada la gaadhsiinayo way ka awlaysan tahay in looga qiyaasto yacni markaa gacangoyntii tuugada wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma sababtu waxay tahay tayamumka iyo weysadu yacni jinsiga tahaaro la yidhaahday isla yihiin laakiin gagabaysiga iyo waxa weeye gacangoyntu laba markaa shay oo aad u kala duwan weeyaan oo midna xuduud buu ku saabsan yahay midna tahaaruu ku saabsan yahay wuxuu u shabbihitaan badan yahay yacni tahaaro kay isla yihiin buu u shabbihitaan badan yahay sidaas aawadeed qiyaaskaasaa laga hormarinayaa haddii markaa xadiis lagaga kaaftoomo qiyaaska aan laba helin oo ay noqoto qiyaasun in loo isticmaalo yacni oo loo ictimaado ma suxulladaa la gaadhsiinayaa mise jalaqsataydaa loo daynayaa waxaa la hormarinayaa markaysagaa in suxullada la gaadhsiinayo oo tahaaray isla yihiin laakiin dee maqaamkan waxaa la hayaa xadiis kala furtaa la hayaayo xadiiska saxiixaynku innamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada an taquula biyadayka haakada inaad gacmahaaga sidaa ku samayso ayaa kugu fillay oo markaasuu dabeed nebigu labada kaf ku garaacay dhulka dabeedna markaasuu kafaynkiiyo wejiga ayuu masaxay marka xadiiskaasoo saxiixaynka iyo kayrkoodba ay soo wariyeen saasuu tilmaamaya ama riwaayaadka camaar xadiidka camaar ku soo aroortay ee ilaa maraafiqda la tilmaamaya culammadu waxay sheegeen inuu daciif iyo waxba aanu ka asixin idiraabna uu ku sugan yahay shuduudna uu ku sugan yahay sidaas aawadeed ma asixin sida xaafid ibnu xajarba uu ku ishaaraya yacni buluuqa iyo fatxigaba waxaa kaloo lagu kala arjaxaa وبالقطع بالعلة أو غالبا يعني مركا عنا بالقطع وبكونه عنا بالقطع بالعلة أو غالبا وعكروا لغوك الأرجح على مدى القياس إنه متكود يهي مركا مدو كم مغضي علذي سئنا مقطوعته يقينيته مدن أين يقينيه أما مد والبين غالب ظن تهاي لكن مدنا ظن أغلب وكسوغن يهي مدنا ظن غالب وكسوغن يهي لبدا غلبا كالبضا لبدا ظن سيد وكلا غالب سيه مد بقول كيبا وحوي يساقاشن أما سيديتا وإن سيدا طايبا اللهم ملينيا مدنا بقول كيبا لحدا أما تضباطا إن سيدا طايبا اللهم ملينيا كظن قيس غالب نمدي سفارة بضن تهاي بلغا أرجحيا كظن قيس غالب نمدي سمركا أي كيرتهاي waxaa kaloo lagu kala arjaxaa masaaligta cilladu ku sugnaato horaynu usoo aragno masaalikul-cilla ayaa la yidhaahdaa masaaligtuna waa kala xoog badan yihiin maslaga cilladiisu hadduu ka xoog badan yahay maslaga cillada kale waa laga qadimayaa waa laga arjaxaya waxaa kaloo markaysaga xon yacni ay lagu kala arjixi karaa inuu markaa u yahay labada markaysaga cillo midna markaysagaa wixii ay soo gudagelaysa iyo jus-iyaadka ay gasho inuu takhsiisgelayo midna aanu takhsiisgelayn kaanu takhsiisgelayn baa laga arjaxayaa kuu takhsiisgelayo oo mutaridata noqonaysa aan waxba laga khasisayn baa waxaa laga hormarinayaa ka markaysaga wax laga khasisayo tusaalihiisu waxay ahaatay shaaficiyadu waxay ku cilleeyeen ee ribadu inay xaaraan tahay burka gudihiisa tucmi cuntannima ayay ku cilleeyeen oo waxay yidhaha inuu cunto yahay ayaa riba u gelaysaa kownuhu maطcuuman ciladu waa طucmi xadiidkii baaba laga qaadanaya macmar bnu cabdillaahi ee tilmaamaya aطacaamu biطacaami milin bimilin ee muslim soo wariye markay sidaas iyadaa tahay qolada xanafiyada iyo xanaabiladu iyagu waxay yidhaahdeen kaylkaa cilladu weeyi oo waa inuu makiil yahay oo uu yahay markaysaga waxani wax la galaameeyo ama wax la dardaro oo beegag lagu qiyaaso caynkaas taasaa u cillo ah tacliilka kayl lagu cilaynayo waxay keensanaysaa cilladii inuu takhsiis galo ayuu keensanaysaa oo asalkeedii markaysaga waxaan markaa inay kula noqoto takhsiis ayay markaysagaa keensanaysaa waayo sacab yar ama markaysaga waxaan in yaroo qadhiidh ah yacni haddii in yaroo kaleoo qadhiidha markaysagaa lagu lagu bedelanayo yacni marka waxa weeye waa muxaram hadday isla jinsi yihiin allaahuma ilaa laba sharti in la oofsadoo la wada helo mooyaane oo waxa weeye ay noqdaan milan bimilin yaddan biyad a sidaas yadaa waa inay noqdaan makiilna ma aha qadarkaa yare qadhiirhka ahi makiil ma aha oo wax markaa la kaylo oo beegag lagu daro yacni la dardaro oo lagu qiyaaso ma aha marka xafnadaas yacni lama kaylo haddana markaysaga waxay noqonaysaa inay muxaram tahay bay markaysagaa noqonaysaa inay muxaram tahay ayay markaysagaa noqonaysaa qolada shaaficiyada oo yidhi cilladu waa tucmi cuntanimadii intan yarna waa ku sugantao cilladu waa caam oo wax takhsiisi ma gelin marka sidaas iyadaa aawadeed waxa ay markaa noqonaysaa yacni cillada marka ay ku cilleeyeen tucmigu waa ka fiican tahay cillada kaylka waayo midna asalkeedii waxay la daynayaa iyada oo markaa sideedii markaysagaa loo daayey oo aan waxba laga khasisin midna waxba laga khasisan atarjiixu marka arjaxaad lilqiyaasi qiyaas la arjaxa biquwati lmuhbiti uu ku sugnaaday ka sugayo oo daliilka ay biquwati daliili lmuhbiti daliilka wax sugaaya dal asaasi ee ka asaaska u saaxiibkaa wax ku sugaayo xukun markaa yacni sugaya xukunka asalka u saaxiibka ah sugaya ay xukmahu xukumkiisaan u jeedaa kaa ka sugaya quwadiisa ayuu ku sugnaaday wa kownihii iyo ahaanshihiisa uu yahay muwaafiqa sana wa bikownihi iyo ahaanshihiisa uu yahay buu ku sugnaaday muwaafiqa sanan mid dariiqada yacni waafaqsan dariiqada waafaqsan wuxuu uga jeedaa sanankii hore uu kugu soo sheegay ma aha ee baabulqiyaaska aad hore ugu soo aragtay markuu shuruudaha iyo ka warramayey ee hadda halkan wuxuu uga jeedaa faraciisu inuu jinsiga asalkiisa ka mid yahay buu ka tilmaamay oo sida tahaara inay isla yihiin oo kale canna bilqadci wa bikownihi ahaanshihiisa uu yacni markaa yahay ayaa lagu kala arjaxaa yacni canna mid ku muuqday bilqaci markaa qacin la qacinayo la goynayo bilcillati cillo la qacinayo la yaqiinsan yahay aw haalibi dan ama marka yacni ahaanshihiisa uu yahay mid ku muuqday danni haalib ah oo halabadiisu ka badan tahay halabada kale wa quwati lmaslagi maslaga markaa cilladiisu uu ku sugnaatay inay ka quwo badan tahay maslaga cillada kale ku sugnaatay buu ku sugnaaday waltuqadiman hormari maa asluha wixii asalkeeda tatruku aad ka tegayso mucamaman yacni xaaluu yahay markaysagaa mid la camimo naadimku waxau ihi walaysa almuraadu bicaammati alasli an yacumma asluha bal ilmuraadu caammatun fii asliha caamatu lasli asalkaa wax camimaya ma aha ee waxa weeye cillada asalka caam ku ah baa loo jeeda ay caammatun fii jamiici afraadi asliha afraaddii asalkeeday dhammaan caam ku tahay ay shaamilatun lijamiiciha biwujuudiha fii jamiiciha nashrulbunuud mujalladka markaa yacni juska labaad saddex boqol iyo saddex وذات الانعكاس والطراد ولتقدمن هرمري ماضي كعطفن تاي ما أصلها تقصى مرتي سدو مركا شارع ببراروجينيو ولتقدمن هرمري ذات الانعكاس تي انعكاس كمركا أو صاحبك هايد يو الطراد اطراد كأو صاحبك هايد مضطردة منعكسة لبضب إسلا هايد ومركا استو علة لواي حكم كلواي مركا استو علة ليالنا حكم كلهلاي كهرمري تلبض مدكو اهي مد أنكو أهيد فذات الآخر يعني مركا أي مركا ولتقدما مركا هرمري يعني مركا ذات الآخر مركا يسلا كآخر كأو صاحبك وحوي اضطرادك كأو صاحبك اضطرادك لبدا الدنبية بلا عناد مركا يسلا ديد مد لأنت إذا ما خلاف لأنت يتسلا وهرمري oo hadday iscaaridaan laba qiyaasoo midna cilladiisu ay tahay mudtaridatun muncakisatun macan midna labada mid ahaan ku tahay ta labadaba ku ah ee mutarida ah ee muncakise ah baa laga hormarinayaa ta mutarida keliya ama muncakise keliya hadday markaa labada mid ahaanu mid weliba ku yahay ta mutaridadaa laga hormarinayaa ta muncakisada ah sidaas yadaa buu inoo tilmaamayaa mutarida waxaa looga jeedaa bimacnaa goor kasta oo cillada la helo xukunka waa la helaya muncakisana waxaa looga jeedaa goor kasta oo marka cillada la waayo xukunka waa la waaya midna waa almulaasamatu fi hubuut midna waa almulaasamatu fi lintifaac yacni inay cillada iyo xukunku isku laazimayaan xagga markaysagaa joogitaanka taasi waa mutaridu inay markaa yacni xukunka iyo cilladu isku laazimayaan xagga maqnaanshahana taasina waa muncakiso wadaata lincikaasi ay waa markaa waltuqadim hormari ama waltuqadiman hormari daata lincikaasi ta incikaaska u saaxiibkaa ee mar kasta oo cillada la waayo xukunka la waayayo wadiraad iyo itiraadka u saaxiibka ee mutaridatun muncakisatun macan labadaba ah ta mid ku ah markaa ka hormari fa daata alaakhiri intaa dabadeed waxaad hormaraysaa ta labada markaa yacni ka dambe u saaxiibka ka dambe ta u saaxiibka waa itiraadkaa labada dambeeya oo mutaridada keliya taa waxaad ka hormarisaa ta muncakisada keliya ah marka iscaaridaan bilaa canaadi khilaaf laysku khilaafsan yahe la-aanteed
وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان وعلة النص علذي نسك iyo wamaa aslaani laha wixii laba asalyada u sugnaaday yejriyaani waa dareerayaan kamaa qad marra xaalay markaysagaa la mid yihiin wixii markaysaga waxaan markaa yacni soo markaa maray xaalay la mid yihiin bi kasrati alfuruuci faracyada badnaanshooda khulfun khilaaf baa qad alama markaysagaa ku dhacay ma lagu kala arjaxayaa mise laguma kala arjaxayo siday u kala faracya badan yihiin wamaa tuqallilu wamaa tuqallilu wixii markaysaga waxaan markaa ay aada yaraynayso tataruqa alcadami cadamku markaysaga waayitaanku inuu soo galo wixii aad yaraynaysana yacni markaysaga waxaad markaa yacni ka arjaxdaa yacni markaa an yurajaxu waa laga arjaxayaa yacni cala alatii yuksaru fiiha ixtimaalu tii markaysagaa la farabadinayo inuu markaa gelayo waxa uu inoo tilmaamayaa hadday markaa cilladu mansuuso tahay waxaa laga hormarinayaa hadday cilladu mustanbado tahay oo cillada masaalikulcilla waxaynu ku soo aragnay cilladu waxay yeelataa mansuusa iyo mustanbada ayay yeelataa mid walibana suwar bay lahay cilladu markay mansuuso tahay waxaa laga horumarinaya cilladu hadday mustanbido tahay mustanbado tahay ayaa laga horumarinaya mustanbadada laftooduna waa kala xoog badan yihin mansuusada lafteeduna waa kala xoog badan tayadana waa lagu kala arjaxaya mid walba kuu ka quwo badan yahay baa laga arjaxaya wixii markaa laba asal uu u sugnaaday waxay markaa yacni ku dareerayaan sidii markaa aynu soo marray oo kale oo waxa weeye yacni faracii markaa laga qiyaasan karo laba markaa yacni asal oo kala duwan laba asal oo kala duwan baa labadaba laga qiyaasan karaa markaasaad labadaba markaysagaa ilxaaqiso aad tihi labadaba markaysaga waxaan markaa waan ka qiyaasanaya isla mar keliya a midna hal asal keliyaad ka qiyaasanaysaa yacni waxaad ka hormarinaysaa kaad labadaba ka qiyaasanayso baad ka hormarinaysaa kaad markaa mid keliya ka qiyaasanayso taana waa innagii hore usoo aragnay oo waxa weeye marka yacni furuucdu ay bataan yacni faracyo kala duwan wax ma laga qiyaasan karaa mar keli ah ma la odhan karaa waysada in niyo loo shardiyo waxaan uga qiyaasanayaa yacni salaadda iyo soomka ayaan markaa uga qiyaasanaya salaadda iyo soomka ayaan uga qiyaasanayaa ma la odhan karaa mise lama odhan karo masalada noocaas horeynu usoo aragnay in badanoo culammada ka midii way banneeyeen waxayna yidhaahdeen haddii markaysagaa yacni asallo badan yacni markaa loo helo waa markaa laga qiyaasan karayaa oo waxaa la odhan karayaa waxa weye asalkaa iyo asalkaasaan uga qiyaasanaya isla markeeda marka kii asal keliya laga qiyaasanayo iyo ka laba asal laga qiyaasanayo waxaa la hormarinayaa ka laba asal laga qiyaasanayo wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa faracyadu inay fara badan yihiin oo markaa labada cillo midna faracyadeedu badan yahay midna faracyadeedu uu yar yahay ma lagu kala arjaxayaa oo ka faracyadeedu badan yihiin ma laga arjaxayaa ka faracyadeedu yar yihiin taasna khilaaf baa ku sugan raajixu waxa weeye sida markaa shaarixuba tilmaamayo in lagu kala arjaxayo waxaanay ku dhisan tahay mas'alada noocaasi cilladu markay mutacadiyo tahay ma laga arjaxayaa markay cilladu qaasiro tahay culammadii qabtay cillada mutacadiyada waa laga arjaxayaa cillada kaasirada oo jamaahiirta ahaa waxay leeyihiin markaa tanna waa sidii oo kale oo macnaha waxa weeye farac badnaantu wuxuu ka dhigan yahay tacdiyu ka dhigan yahay macnaha markaysaga yacni farac yaraantuna wuxuu ka dhigan yahay qusuur buu ka dhigan yahay marka sidaas aawadeed waxay leeyihiin culammadaasi waa lagu kala arjaxayaa bay leeyihin waana sida sawaabkaa wixii markaa yacni ixtimaalaadka in la waayo yacni markaa ixtimaalka ay aqbali karto cilladu in la waayo wixii marka ay ka yar tahay kay ka badan tahay waa laga arjaxaya oo ixtimaalaadka waayitaanku markaysagaa kuu ka badan yahay waxaa laga arjaxayaa oo la arjaxayaa ka markaa yacni ixtimaalaadka waayitaanku uu yar yahay waayo madiinno markaysaga xoog ku weynaysa inuu kaasi ka xoog badan yahay tilmaamaysa ayaa meesha saala wa cillatu nasi cilladii naska iyo wamaa aslaani wixii laba asal lahaa iyada ay u sugnaadeen cillada yejriyaani waa dareerayaan oo waa ku soconayaan kamaa qad marra sidii markaysaga yacni masaa'isha soo martay xaalay markaa la mid yihiin bikasrati alfuruuci faracyada badnaanshaheedu ku sugnaaday khulfun khilaaf oo qad calama marka isagaa dhacay yacni waxa weeye faracyada badnaanshaheedu ku sugnaaday wamaa tuqallilu wixii aada yaraynayso tadaruqa alcadami markaa waayitaan markaa inuu galo ixtimaalka waayitaan markaysagaa inuu galo wixii la yaraynayo oo aad adigu yaraynayso yacni markaa yurajaxu waa laga arjaxaya ama yuqadamu waa laga hormarinayaa cala alatii markaysagaa yaksuru yacni tuu badnaanayo ixtimaalka waayitaanku daatiyatan qadim wadaata tacdiya wama xtiyaatan culimat muqtadiya daatiyatan qadim qadim waxaad hormaraysaa daatiyatan cilladii daata daatada loo nisbeeyey oo tii xukumka loo nisbeeyey ka hormari wadaata tacdiyatin tii markaa gudubka u saaxiibka ahaydna markaa qadim oo hormariyo arjax wama xtiyaatan culimat muqtadiya wamaa ay waladii kii culimat la ogaaday muqtadiyatan inay keensanayso yacni lagu ogaaday yacni markaa inay keensanayso ixtiyaatan ixtiyaad ay keensanayso wixii sidaas lagu ogaadayna isagana markaa hormari maadu waxay ku cadfantahay daatiyatan halkana wuxuu inoo tilmaamayaa saddex murajaxo qiyaasaadka qiyaasaadka waxyaalaha lagu kala arjaxo ka mida waa marka koowaade cilladu inay daatiye tahayoo waxaa laga hormarinayaa inay markaa yacni xukmiye tahay daatiye waxaa laga wadaayoo looga jeedaayo maa kaanat sifatan lilmaxal wixii macalka sifo u ahaaday ay wasfan qaa'iman bidaati kaatacmi waaliskaari yacni wasfi markaa daatada ku qumay uu yahay sida markaysagaa cuntanimada iyo markaysagaa sakhraaminta oo kale cuntanimada oo burka iyo shaciirka iyo ashyaada ku sugan iyo iskaarka oo waxa weeye khamriga ku sugan cillada noocaas oo kale ee wasfi markaa qaa'im maxalka ku qumay cillo laga dhigo waxaa la odhanayaa waa daatiyo xukmiyana waxaa la yidhaahdaa wasfi markaysa waxaan inuu maxalka ku tacalluqo sharciga laga ogaaday laakiin markaa wasfi aan maxalka qaa'im ku ahayn laakiin tacalluqiisa maxalka uu ku tacalluqo sharciga lagu ogaaday sida yacni shaygu inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay ta noocaas oo kale a waxaa la yidhahdaa xukmiya ayaa la yidhahdaa najaasada iyo dahaaradaa la mida ashyaada noocaas oo kale cilladu waa xukmiyo bimacnaa wasfi maxalka qaa'im ku ah ma aha laakiin tacalluqiisa oo maxalka uu ku tacalluqo sharciga xaggiisaa laga ogaaday markaysaga caqli keliya laguma garan karo macnaha noocaasaa laga tilmaamaya taasna waxaa la yidhahdaa xukmiya ayaa la yidhahda qolada maalikiyadu waxay tilmaamayaan in saasi ay raajix tahay oo cilladu hadday daatiye tahay laga hormarinayo hadday markaysagaa murajaxa tahay shiraazi tabsirada waxa uu ku tilmaamay inay qolyaha shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin cillada daatiyada iyo cillada markaysaa waxan markaa xukmiyada keebaa la hormarinaya qowlka uu hormariyey wuxuu yidhi asxaabtayadu waxay markaa yidhaahdeen in badanoo ka midi cillada xukmiyadaa laga hormarinaya cillada daatiyadaabaa laga hormarinaya a waayo markaysaa waxaan arrinkani dee sharci buu ku tacalluqaayo wixii sharci ku tacalluqa qiyaasku maadaama uu sharci ku tacalluqo cilladii markaysagaa yacni tacalluqeeda maxalka ay ku tacalluqdo sharciga laga ogaaday yacni waxa weeye ee wasfi maxalka ku qumayun aanu ahayn yacni kaas in la hormariyaa ka fiican in la hormariyo daatiyada asxaabta yadana waxaa ka mida buu odhanayaa qaar markaa yidhi maye daatiyadaa la hormarinaya bimacnaa qoladan maalikiyadoo kale qaar waafaqay marka wuxuu isu burinayey in waxa weeye cillada markaa xukmiyada in la hormarinayo noocaasu markaysaga abu isxaaq ashiraazi markaa uu u burinayay cilladu hadday mutacadiyato tacdiye u saaxiib tahay midna ay kaasiro tahay ta waxa weeye mutacadiyadaabaa laga hormarinaya ta kaasiradaa waana sida jamaahiirtu qabaan waayo iyada markaysaga ayaa ka nafci badan macnihii markaysagaa qiyaaskana keensanaysa bale markaysaga cillada qaasirada waaba la isku khilaafayo bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen waxbaba laguma cillayn karo khilaafkaasina cududdii buu fagi oo waxa markaa yani uu daciifinayaa inay markaa cilladu ka daciif ka daciifsan tahay oo ay adcaf ka tahay oo ka taag daran tahay ta mutacadiyada waayo ta mutacadiyada in wax lagu cillayn karo waa la isla ogol yahay sidaas iyadaa ayaa markaa uga daciifsan tahay wadaadka isfaraayiini la yidhaahda waxa uu yihi maya cillada qaasirada ayaa markaa laga horumarinaya cillada markaysaga mutacadiyada waxaanuu ku cilleeyey khata'a markaysagaa lagu gefayo cillada markaa qaasirada ah oo yacni waa ka yar yahay khata'a lagu gefayo cillada mutacadiyada ah waayo cillada qaasirada ah dee waxa weeye furuuc markaa la ilxaaqinayo maba jirto markaysaga waxaa markaa in lagu gefaa markaa lagama yaabo oo furuuc kale markaysaga khata'an loo ilxaaqiyo laakiin mutacadiyada markaysaga in lagu gefa ayaa ka fara badan wadaadka baaqilaani la yidhahdo siduu shaarixba tilmaamayo isaguna waa simay oo waxa uu yidhi wax kale in lagu kala arjaxa loo doonayaayo tanna waa mutacadiya tanna waa qaasiro waxba laguma kala arjaxaya ayuu yidhi sawaabku waxa uu yahay maadaama markaysagaa tacliilka wax lagu cilaynayo mutacadiyada la isla ogol yahay inay ka quwo badanto iyada la arjaxayo weeyaan nooca saddexaad ee kale wixii ixtiyaad markaysagaa inuu keensanayo lagu ogaaday isagana waa laga qadimayaa ee waa laga horumarinayaa wixii markaysa waxaan markaa aan lagu ogaanin inuu ixtiyaad keensanayo oo sida markaa waxaa iscaariday yacni laba cillo ayaa iscaariday labadii cillo ee markaysagaa iscaariday ayaa midna ixtiyaadkiisa ayaa ka badan iyo dadaalkiisa iyo xalaal miradkiisa ka kale ka badan kaas ixtiyaadka badan le baa markaysagaa la arjaxaya tusaalihiisu waxay ahaatay sida markaa shaaficiyadu waysejabka waxay ku cilleeyeen in dumarka in la taabto bes inay tahay walow shahwoba qasad kaleba yaan laga lahaane qasad bayayna u dhicine taabasho markaa dumar la taabtaa hadda ay dhacdo in markaa waxa weeye la yidhahdo waysadu waa jabaysa sidaas iyada ayay markaa waxa weeye ku xidheen arrinkaasi waxa weeye waa ka ixtiyaad badan yahay qolada maalikiyada iyo xanaabilada oo markaa qasdu shahwo ku xidhay oo yidhi markaysagaa ama isagu shaawo waa inuu qasdiya ama iyadu u qasadaa labadaa mid ahaan haddaanan dhicin weysadu markaysagaa jabi mayso weysadu yacni markaa jabi mayso sheikhu markaysaga waxaan markaa xoogaa waa tacqiibinaya wuxuu leeyahy mathalu lahu bihadayn alaslayn asalka kalena waxa uu yahay ribadu markaysagaa inay xaaraan ku noqonayso burka tucmiga waa ka ixtiyaad badan yahay markaysaga waxaan markaa xafnada ama sacabka markaysagaa xaaraantinimaynta la xaaraantinimaynayo marka laga eego tacliilka kayl lagu cilaynayo oo qolada markaysagaa kayl ku cilaysay ka'annama markaysagaa inta yara qaliilkaa beddelka la isku beddelayo inay markaa riba aynay gelaynin oo ay ban